فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhowxa wareysiyada wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacad islaamiga alfurqaan hadduu allaha qadaro caawa barnaamijka qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah tiro askar ah oo dowladda federaalka looga dilay qarax maanta ka dhacay meel u dhow magaalada jannaale ee shabeellaha hoose tafaasiil ayaan idinkaga haynaa iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qaraxyo waaweyn oo maanta ciidamada burundi lagula eegtay shabeellaha dhexe xogtooda oo dhammaystiran labadaas qarax ee ka kala dhacay shabeellooyinka ayaan idiin soo gudbi doonnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo weeraro toos ah iyo duqeymo ku qaaday saldhig ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin buuraha galgala khasaare la gaarsiiyey ciidamadan iyo qaababka ay weeraradan u dhaceen ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxaad ka ogtahay dhegaysta baaxadda khasaaraha ka dhashay dab maalintii shalay ka kacay kilomitir foor ee magaalada muqdisho ma dhabbaa in hanti ku dhow hal milyan oo dollar uu dabka halkaas ku gubay waxaan idiin soo gudbin doonaa guddi loo xilsaaray tirakoobka hantida iyo qaar ka mida ganacsatadii ku hantibeelay oo ka waramaya maktabka caafimaadka ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dowro muddo afar bilood u socotay howlwadeenno caafimaad u soo xiray waxaad dhegaysan doontaan dhakhtar ka warbixin doona waxyaabaha la baray howlwadeennadan iyo sidoo kale odayaal dhaqan dowladda federaalk oo sheegtay inay xaqiijisay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah oo markii ugu horraysay cudurka korona uu geeriyooday magaalada muqdisho waxaad dhegaysan doontaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk oo sheegtay inay diiwaan geliyeen kiisas cusub oo ay ku jiraan saraakiil ciidan waxaana barnaamijka qayb ka noqon doona xaaladihii ugu dambeeyey ee korona ee dunida saamaynta ku yeeshay qodobo kale ayaa raaci doona ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaagaynu ku bilowno tiro askara oo ka mid a ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay meel u dhow degmada jannaale ee shabeellaha hoose wararka aynu ka helayno magaalada jannaale ayaa ku waramaya in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo isku dayay inay ka soo baxaan magaalada jannaale kuwaasoo kusii jeeday deegaanada ku hareeraysan jannaale waxaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan shan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda halka sidoo kale dhaawacyo kale ay jiraan ciidamada dowladda federaalk ayaa tan iyo intii ay soo galeen magaalada jannaale waxay si maalinla ah u guranayaan natiijada qaraari ka dhalatay duulaanka qasabka ah oo ay maraykanka iyo ugaandheedka ku keeneen jannaale sidoo kale waxa uu qarax xoogan ka dhacay intaa u dhexaysa deegaanada gololey iyo sidoo kale qalimow qaraxan ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo burundiyees ah uu ka soo baxay magaalada jowhar kuwaasuu kusii jeeday balcad qaraxan ayaa wuxuu si gaara u haleelay gaari taawa iyo sidoo kale mid xamuul ah waxaana la xaqiijiyey in gaarigii taawa ah uu halkaas ku burburay iyadoona dhimashoyo dhaawac ay ku noqdeen dhammaan burundiyeeskii saarnaa gaariga taawga sidoo kale gaari xamuul ayaa isna la sheegay inay waxyeelo kasoo gaareen qarax lala beegsaday فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي weli dhacdooyinka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka bari ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala buuraha golis ayaa waxa ay weerar toos ah ku qaadeen iyo sidoo kale duqeymo ciidamada maamulka puntland saldhig ay ku leeyihiin buuraha galgala duqeyntan oo loo adeegsaday madaafiicda dhulka laga rido ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku hoobteen gudaha xerada iyadoona intaas uu dheeryahay weerar toos ah oo ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo eeradan ayaana la xaqiijiyey inuu jiro khasaare kasoo gaaray ciidamada maamulka puntland walow aanan la helin tiro rasmi ah oo qayxaya baaxadda khasaaraha gaaray waxayna weeraradan isugu jira duqaymada iyo kuwa tooska ah kusoo aadayaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay gudaha maamulkaas magaalooyinka uu ka taliya uu ka dareemaya qalqal amni iyadoona mujaahidiinta ay horey u dileen guddoomiyihii gobolka nugaal ugu magacaabnaa maamulka puntland دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaaga dhegaystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa xog ku saabsan dab maalintii shalay ka kacay magaalada muqdisho kaas oo la sheegay inay ku baabaaday hanti soomaaliyeed oo ku dhow hal milyan oo dollar balse markan waxaynu ka hormarinaynaa cudurka coronavirus magaalada muqdisho oo warar ku saabsan laga soo sheegayo in qof soomaali ah uu markii ugu horeeyay ku dhintay iyo sidoo kale dowladda farmaajo oo sheegtay inay diiwaan geliyeen kiisas cusub warkaas iyo sidoo kale xaaladihii ugu dambeeyey ee korona caalamka waxaa dhagaheena ku cusboonaysiinaya wariyeena maxamed daahir calasow عياذا إلهي من وخيم العواقب ومن كل فيروس مميت وناصب تجاوز بالضر الشنيع فداحة سموم الأفاعي وامتصاص العقارب فبات جميع الناس يخشى وقوعه ويرجو توقيه بشتى المطالب cabdisamid aad baad mahadsan tahay haddaan gudagalno wararka karoona ku saabsan oo habeen waliba barnaamijka dhuuxa waraysyada qayb aynu kaga soo qaadan doonno wararkii ugu dambeeyey ee cudurkan oo adduunka walaahow iyo dhibaato daran ku abuuray si gaar ah waddamada reer galbeedka maanta oo arbaca ah cabdisamad een cudurka waxa uu sababay dhimashada dad badan dalal dhowr ah waxaa ugu waaweyn maraykanka isbayn iiraan ingiriiska talyaaniga iyo dalal kaleba waxaana muuqanaya in cudurka si xowli ah uu ku socdo soomaaliya xataa maanta cudurka qof baa ugu dhintay sida dowladda federaalka ay sheegtay waan soo gudbin doonaa laakiin waxaan ku horumarayaa wararka warbaahinta caalamka ay soo tabiyeen ee ku saabsan cudurka si guud cudurka tan iyo markii uu ka soo bilowday bishii disembar waddanka shiinaha waxaa u geeriyooday siddeetan iyo lix kun toddoba boqol afartan iyo afar ruux sida la sheego intaa way ka badnaan kartaa shakina kuma jira cabdisamed inay ka badan tahay maanta marka waxaan gudageli doonaa tirakoobka dadka geeriyooday dalka maraykanka shalayto hoggaanka ayuu u qabtay waddamada cudurka uu halakeeyey si gaar ah maalin qura dalalka adduunka cudurka dadka ugu dhinta asiga ayaa hoggaanka u qabtay oo laba kun oo ruux ayaa shalayto oo keliya geeriyooday maanta hadda aan kula hadlayo qabarka ugu dambeeya ee soo dhacay dhimashada maanta maraykanku waxa ay ahayd kun saddex boqol lixdan iyo sagaal ruux si guud maraykanka dhimashadu waxa ay noqotay afar iyo toban kun laba boqol iyo toban ruux waxaa suurtagal ah inta hadda aan hadlayo amaba kadib in dad ay dhintaan oo taaka taaka ayaa wararka loo soo gudbinayaa sbain oo dhulkii andalus ahaa ee la qabsaday maanta waxaa cudurka corona ugu dhintay lix boqol labaatan iyo sideed ruux tirada guud ee dhimashada waxa ay gaartay waddankaasi afar iyo toban kun lix boqol marka sbain wadarta guud ee dhimashada waxaa ku daba dhow oo kaabiga ku haya maraykanka talyaaniga warka ay soo gudbiyeen maanta cudurka waxaa u dhintay shan boqol afartan iyo laba ruux dhimashada guud ee talyaaniguna waxa weeye toddobiyo toban kun lix boqol lixdan iyo sagaal ruux germany cudurka maanta waxaa u dhintay siddeetan iyo sagaal ruux tirada guud ee dhimashadana waa laba kun boqol iyo shan ruux faransa qaanadeeda way bannaan tahay intaan hadlayo haddii lasoo gudbiyo waan soo gudbinayaa oo iyaga ayaa laga sugayaa inay war soo tabiyaan oo ku saabsan wixii maanta ka dhintay ففيروس كورونا أشاع بها الأسى ومد لها الآلم من كل جانب هو الله إن يقضي القضاء فما له مناص ولا يردعه أية حاجب china oo sheegtay in cudurka ay ka guulaysatay maanta waxay soo warisay laba ruux in cudurka ay u dhinteen dowladda shiinuhu waxa ay sheegayaan in cudurka ay xakameeyeen lana tacaaleen laakiin iminka dhibaatada ugu daran ay shiineysku ka haysato dadka soo gelaya ee cudurka dib usoo faafinaya waxaana maanta ay xidheen xuduudda ay la wadaagaan raashka iiraan oo ka mid a dalalka uu la degay cudurka ee shiicada ah maanta waxaa geeriyooday boqol labaatan iyo kow ruux tirada dhimashaduna waxay noqotay saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo saddex ruux u k amaba ingiriiska dhimashadu maanta aad bay u badneed cabdisamedow weliba waxaa la leeyahay waa maalinta ugu darnayd ingiriiska waxaa geeriyootay oo maanta oo keliya lasoo tabiyey sagaal boqol soddon iyo sideed ruux tirada dhimashada way kordhi kartaa ogow intaan hadlaya amaba kadib oo taagtaaka ayaa wararka loo soo tabinayaa si guud wararta dhimashada ingiriiska waxa ay noqotay toddoba kun sagaashan iyo toddoba ruux cabdismad dad soomaali ah ayaa ku jira ogow ingiriiska dad ku dhimanaya oo weliba aad u badan runta xaqiiqatan sawiradooda internetka lagu baahinayo turkiga maanta dhimasho badan buu soo sheegay marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay waxaana ay sheegeen in siddeetan iyo toddoba ruux ay maanta cudurkaasi u dhinteen waxaana wadarta guud ay noqotay siddeed boqol laba iyo toban ruux oo dalkaasi cudurka uu dhintay tan iyo markii uu ka bilowday belgium oo yurub ka tirsan maanta dhimasho badan bay soo sheegtay marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay waxaana ay tiri laba boqol iyo shan ruux ayaa maanta u dhintay coronavirus tirada dhimashaduna waxa ay noqotay laba kun laba boqol iyo afartan ruux switzerland ayaa ka mid ah meelaha dad badan ay ku dhinteen waxaana maanta oo keliya ku dhintay toddobaatan iyo afar ruux waxaana wadarta guud ay noqotay siddeed boqol sagaashan iyo shan ruux netherland waxay soo tabisay in maanta cudurka boqol afartan iyo toddoba ruux wadarta guudna waxay noqotay laba kun laba boqol afartan iyo sideed ruux canada waxay soo warisay in cudurka maanta gudaha dalkooda ay ugu dhinteen kow iyo labaatan ruux wadarta guudna waxay noqotay afar boqol iyo laba ruux brazil waxa ay soo sheegtay labaatan ruux inay dhinteen bortugal waxay soo wariyeen soddon iyo shan ruux inay dhinteen australia waxay soo sheegeen soddon ruux inay dhinteen yuhuudda waxay soo wariyeen maanta toddoba ruux in cudurka corona ay u dhinteen oo yuhuud ah waxaana tirada dhimashada yuhuuddu ay noqotay toddobaatan iyo laba ruux shalay iyo maanta marka maanta yuhuuddu waxay leeyihiin cudurka dadku dhintay way kordheen raashka shan ruux ayaa maanta u dhimatay wadarta guudna lixdan iyo saddex ruux ayay noqotay sweden oo ka mid ah meelaha dadka soomaalida ah ay ku dhinteen maanta oo keliya waxaa dhintay sagaashan iyo lix ruux wadarta guudna waxay noqotay lix boqol siddeetan iyo todoba ruux norway laba iyo toban ruux ayaa dhintay ireland shan iyo labaatan ruux ayaa geeriyooday australia hal ruux ayaa geeriyooday hindiya oo cudurka uu ku faafayo dadka muslimiintana ay aad halkaa ugu dhibeen maanta waxaa ku geeriyooday siddeed iyo toban ruux فلا قوة تحمي ولا سلطة تقي ولا دولة ضمت قوي الكتائب boland waxaa ku dhintay soddon ruux rumaaniyana siddeed iyo toban ruux bakistan saddex ruux malaysiya laba ruux wadamada marka cabdi- cabdisamedu haddaan nidhaahdo waa sii wadeena dadka wadan weliba dad baa ku dhintay marka waan sii wadeena haddaan dhahno waqtiga ayaa aad noogu yaraanaya marka waan iska soo koobaynaa waagaag cabdisamedow in maraykanka haddaan ku laabto war hadda soo dhacay intaan tabintaan ku jiray wasaaradda difaaca maraykanku waxay sheegtay inay aad u kordheen dadka fayruska uu haleelay ee ka tirsan ciidamada iyo saraakiisha wasaaradda difaaca iyo shaqaalahooda waxaana ay gaartay saddex kun boqol lixdan ruux kiisaska caalamka oo dhan cudurkan waxa ay ka badan tahay hal dhibic saddex milyan oo ruux dhimashaduna siddeetan iyo shan kun oo ruux ayay kor u dhaafaysaa maraykanka oo keliya waxaa laga soo tabiyey saddex boqol todobaatan kun oo kiis iyo dhimasho aad u badan oo toban kun kor u dhaafaysa marka maraykanku waxaa la saadaalinaya in cudurkan ay dalkaasi ugu dhiman doonaan dad tiradooda ay gaarayso laba boqol iyo afartan kun oo ruux sida ay shaaciyeen guddiga gaarka ah ee uu madaxweyne trump u saaray xakamaynta cudurka dhan kale cudurkan wuxuu sababayaa hoos udhac dhaqaale oo xoogan dunida faransiisku waxa ay sheegeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay in dhaqaalaha dalkaasi uu aad hoos ugu dhacay boqolkiiba lix sabab ku saabsan faafitaanka coronavirus waana hoos udhicii ugu xumaatan iyo dagaalkii labaad ee adduunka soomaaliya haddaan u imaanno dowladda federaalka maanta waxay sheegtay in qofkii ugu horeeyey cudurka corona uu u dhintay gudaha soomaaliya si gaar ah isbitaal martiini ee magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in qofkaasi oo ahaa qof ku nool gudaha dalka oo aanan dibadda ka imaan in cudurka la qaadsiiyey sidaas darteedna uu u geeriyooday cudurkaasi isagoo konton iyo sideed sano jir ah qoraal ka soo baxa wasaaradda caafimaadka waxa ay ku sheegtay in laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo laba ruux oo kale in cudurka uu ku dhacay waxaana wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalku maanta ay sheegtay in cudurka uu bilaabay faafitaan bulshada dhexdeeda ah warkaasoo ilaa iyo hadda aanan la ogeyn reer muqdishona awaamiir badan oo kasoo baxday dowladda federaalka dheg jalaq uma aysan siin laakiin sida wax loo sheegaya haddii ay jiraan waa arrin khatarteeda leh soomaaliya sidaad ogtaha shisheeyaa ku sugan qurba joog dibadaha ka imaanaya ayaa kusoo qulqulaya oo aysan jirin cid baaritaan ku samaynaysa marka cudurku way faafi karaan ilaah subxana watacaala ummadda muslimiinta ha ka badbaadiyo si guud marka wararkii korona ku saabsanaa cabdisamad halkaas ayaan kusoo gebagabeynayaa wixii soo kordha dib ayaan kasoo sheegi doonaa insha allah فلا قوة تحمي ولا سلطة تقي ولا دولة ضمت قوي الكتائب
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaaga dhegaystayaal weli qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dowro muddo afar bil u socotay howlwadeenno caafimaad uu soo xiray ayaad dhegaysan doontaan qodobkaas iyo qodobo kale nabadoonno iyo salaadiin ka hadlay cudurka coronavirusna way idinku soo maqan yihiin balse markaan aynu aadno magaalada muqdisho maalintii shalay kilomitir foor ee magaalada muqdisho waxaa ka kacay dab aad u baaxad weyn kaas oo saameyn dhaqaale aad u xoogan yeeshay dabkan ayaan ilaayi hadda la oqoon waxa uu ka kacay waxaana jira ila meelo ku saleynaya walow aanan la hubin xigashadooda balse arrinta muhiimadda leh ee laga hadla mudan ayaa waxa ay tahay baaxadda khasaare ee dabkan uu sababay aw gaartay in ku dhow hal milyan oo dollar ganacsatadii halkaas ku hantibeeshay ayaa waxay u sameeyeen guddi kuwaas oo soo tira koobaya khasaare halkaas ku gaaray waxaana la sheegay in inta badan dabkan uu baabi'iyey gawaari halkaas ku baakinaya sidoo kale sberbartis haddaba mid ka mida guddigii loo xil saaray tirakoobka ayaa wuxuu soo gudbinayaa khasaaraha baaxadda weyn ee ka dhashay dabka isagoona ku sheegay in halkaas ay ku baaba'day wax ka badan siddeed boqol oo kun oo dollar waxaana xigi doona qaar ka mid a ganacsatada oo sheegaya in marar badan sidaanoo kale uu hore uga kacay halkan dab halkaasna uu khasaare xoogan ka soo gaareen iyagoona dowladihii isku badbedelaya magaalada muqdisho ku eedeeyey inaysan waxba u qaban toban saac iyo afartan iyo shan daqiiqa ayuu dabkaanu bilowday waxaa meeshaan ka dhacay khasaare aada u ballaaran khasaarihii aan soo diiwaan gelinna wuxuu ka koobnaa shan kambani oo kambaniyaal waaweyn oo ganacsi ah iyo shan dukaan oo shakhsi shakhsi ah iyo nootaayada gaadiidka iyo dhulalka lagu kala wareejiyo khasaarihii aan soo gebangebayna wuxuu noqday siddeed boqol oo kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo lix kun laba boqol iyo siddeetan dollar waaye khasaaruhu intaasuu la ekaa oon rabaa inaan ku daro sagaal iyo labaatankii bishii kooyo tobnaad laba kun toban iyo saddexdii sidaanoo kale ay khasaare aada u baahsan oo gaaraya malaayiin dayar ayaa meeshaan ka dhacay dhulkaasoo dhan ujeeddaan waa wada gubta weliga hadda qayb baa badbaada qaybna waa gubatay laakiin dhulka aad ujeeddaan waxba kama aysan harin lacag ilaa saddex milyan iyo shan boqol gaaraysa ayaa ku gubatay sagaal iyo labaatankii bishii kooyo tobnaad laba kun toban iyo saddexdii khasaaraha meeshaas ka dhacay waxaan u gudbinay dowladdii xilligaa jirtay uu madaxweynaha ka ahaay xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarahana uu ka ahaay ninka lihi jiray cabdiweli sheekh maxamed iyo guddiga jambarka oo guddoomiyaha u yahay gabayre wax oo aan maaragtay iisheeg kala kulannay oo gargaarano ma jirin dhibkii xilligaas dadkii uu ku dhacay ayuu maanta oo taarikhdu ay tahay toddobadii bishii afar laba kun iyo labaatan uu mar kale ku dhacay magacayga waxaa la yidhaahdaa cumar diin xoosh waxaana wax maqaadiir ilaahay ku yimid waayo ilaahay sababay ilaahay subxaanaqaadir ahaan aan kaa baryaynaa inuu ilaahay samri iimaan naga siiyo wixii ka dhacay halkan sida narkii igu horreeyeyba ay u sheegeen dhibkaanu waxu ka dhacay meeshaas luuq ah oo dambe wax markaas la yidhaahdo waa la sababayoo halkaana dabkaanu ka dhacayo oo hadda qaar oo gaaruhna ma jiraan dadkan horta meeshaan ku gubtay oo khasaaradan ka dhacday waa isbaarbaartaley waa isbaarbaartaley dadka isbaarbaartiska iyo birta ka shaqeeya waaye waxa khasaarada ay ku dhacday wakhtigii hore oo khasaaradii hore oo dhacdayna meeshaan waxaa ku gubatay siddeetan iyo laba baabuur waxaa ku gubatay iyo isbaarbaartiskiiba ma kala harin khasaaradu intaan way ka ballaarneed markii hore oo waxaanu dhacayeen dowladdii markaas jirtana way ka warqabtay oo cabasho iyo wax walba aan ku gaarsiinay wax gurmada oo hadda la taaban karo kama geysan أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaaga dhegaystayaal weli qaybaha hore ee barnaamijka ayaan isla marayna waxaa idinku soo maqan qodob uu ka mid yahay nabadoon goolis oo ka hadlay shir dhowaan si la yaab leh ay u yeesheen madaxda midowda afrika ee la baxay igaad kuwaasoo shirkooda ku yeeshay baraha bulshada isagoona isbarbardhig ku samayn doona shirkaas iyo shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo ay soo gabagabaysay dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas iyo qodob kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose deegaanka kunya barow ee shabeellaha hoose dhowaan waxaa ku soo gebagaboobay dowro heer sare ah oo ay soo gebagabeeyeen maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dowradan ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey toban howlwadeena oo ka howlgala cisbitaalka deegaanka kunya barow waxaana dowradooda ay u socotay muddo afar bilood ah iyadoona ay ku qaateen dowrada duruus kala duwan oo isugu jira diini iyo sidoo kale howlihii loo igmaday munaasabadii lagu soo gunaanadayay kelimado kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horeyntii aan idiin soo gudbino dhakhtar oo ka mid a macalimiintii bixinaya dowladda oo sharxaad ka bixi doona waxyaabaha ay howlwadeennadan u dhigeen waxaan halkan isugu imaanay maanta in aan soo gebagebayno ama ikhtitaam dowro soo socotay muddo afar bil ah dowradaas oo lagu baranayay maadada ka mid ah culuumta khaasatan maadada caafimaadka ayaa lagu baranayay muddadaas afarta bil ah run ahaantii muddada afarta bil ah duruusta la qaatay waa duruus aad iyo aad u baaxad weyn oo aan la soo koobi karin marka loo fiirshiyo wax la bartay haddana wakhtiga oo iska kooban awgeed waxaa la dhihi karaa duruustaas intaas la eg iyo wakhtigan iskuma qalanto balse waa lasoo koobay waxay ahayd duruus aad iyo aad u qiimo badan mufiid ah wax badanna ay ka faa'iideen ardada insha allahu tacaala say iyaga ka warbixin doonaan haddii alla idmo duruustaas muddadaas afarta bil ah lagu soo qaatay dowladan socotay muddadaas aan soo sheegnay waxay isugu jirtay waxyaalo badan oo ku saabsan caafimaadka marka la kala qaadqaado funuuntiisa si guud waxaa ka mid ahaa caafimaadka guud kuwaasoo lagu baranayo ay ugu horayso maadada fast aidka ama iscaaf aweliga loo yaqaano ama gargaarka degdega ah ayaa ugu horaysay waxaa ku xigay buugga la yidhaahdo cudurada faafa ama communicable disease oo afka qalaad lagu yidhaahdo sidoo kale waxaa xigay buugga asna cudurada aan faafin ah cudurada faafa sida aad ogtihiin cudurada waxay u kala baxaan laba qaybood kuwo faafa iyo kuwa aan faafin marka labadaba waa lagu soo qaatay kuwa faafa iyo kuwa aan faafin waxaa sidoo kale dowlada muddada ay socotay lagu bartay dawooyinka ama farmacologiga wax loo yaqaano ayaa lagu bartay muddadaas dowladda ay socotay sidoo kale duruusta meesha lagu qaatay ama buugaagta meesha lagu bartay waxaa ka mid ah anatomy ana physiology oo ah barashada cilmiga ku saabsan qolfoofta iyo jirka bani aadamka ayaa lagu soo qaatay waxaa sidoo kale ka mid ahaa duruusta meesha lagu qaatay barastologiga oo ah xayawaanaadka ama yacni waxyaalaha la yidhahdo goryaanada ama ha ahaadaan kuwa yacni ku dulnool oogada sare ama kuwa yacni dirisku noolaha ah ama ectobarasite ama indobarasite labada waa la kala yidhaahdaa cayayaanadaas ama xasharaadkaas oo bani aadamka oogadiisa ku dulnool ama ku hoos nool ayaa ka mid ah waxyaalaha lagu soo qaatay waxaa sidoo kale ka mid ahaa duruusta lagu soo qaatay dowlada muddadan socotay waxyaalaha loo yaqaanay immunology ama tallaalada inta badan cudurada lagu tallaalo oo looga hortago ayaa ka mid ahaa cudurada markaasi la yidhaahdo lixda cudur ee dilaaga ah oo inta badan tallaalada loo isticmaalo iyo qaabka loo isticmaalo iyo sida looga hortago dhammaan iyo waxtarkeeda iyo waxyeeladeeda iyo wix allaalo wixii ku tacalluqay ayaa lagu soo qaatay sidaas si la mid ah waxaa lagu soo qaatay cudurada haweenka ku dhaca iyo wax la xiriira ama ginecology wax loo yaqaano ayaa lagu soo bartay intaas iyo waxaa kaloo lagu soo bartay kuwo kaleoo intaas ka badan ay ka mid yihiin barashada shaybaarka waa cilmi gaara asigana oo si gaar ah loo barto waxaa ka mid ah waxyaalaha meesha lagu soo qatay waxbarashada shaybaarka ama buuga shaybaarka oo si dhammaystiran meesha loogu qaatay oo loogu bartay ardadana ay ka warbixin doonaan insha allahu tacaala sidoo kale duruusta meesha lagu qaatay waxaa ka mid ahaa barashada emerjensiyada ama dhaawacyada ama crashiska ama waxyaalaha dhaca ama ha ahaadeen shil accidental crash ama ha ahaadeen waxyaalo la mid ah ama tooreyd ha ahaato wax kastoo keeni kara shil ama dhaawac ama emergency qaabkii loola tacaali lahaa ayaa duruusta meesha lagu qaatay ka mid ahaa sidoo kale duruusta meesha ardadan muddada afarta bilood ah meesha kusoo dhabar adeegtay ee soo joogtay ee duruusta ka qaatay ka mid ahaa maadada la yidhaahdo ama cilmiga barashada raajada raajada cilmigeeda ma sahlana sida aad la socotiinba waxaa meeshaas lagu bartay muddadii dowladan ay soo socotay oo afarta bil ah duruusta raajada hadday ahaan lahayd theory ama bracticaly yacnii cilmi ahaan iyo bractical ahaan ardadaana ka warbixin doonta insha allahu tacaala ku kasta waxay soo qaateen iyo qaabkii iyo iyagaa kulley ka warrami doona waxay ka mid ahayd waxyaalaha meesha lagu soo bartay raajada iyo qaabka dadka loo saaro filimaanteeda sida loo caddeeyo qaabka oo lafaha loo saaro jirka bani aadamka waxyaalaha ku jira sida loo soo saaro iyo meelaha iyo qaababka dhammaan iyagana waxay ka mid ahayd duruustii meesha lagu soo qaatay intaas iyo in ka badan ayaa meesha lagu soo qaatay run ahaantii marka een, waxaan leenahay e, jazaakum allahu khayran e, ardadii muddada afarta bil ah meesha duruusta ku soo qaatay ee dhabar adeegtay ee usoo sabirtay oo muddada ku bixisay waqtiga cilmiga iyo juhdiga wax kasta ku bixiyay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo dadaalkiina iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay idinka abaalmariyo waxaan idinkula dardaarmaynaa marka cilmiga aad barateen sida walaalihii iga hore ay idinkula dardaarmeenba inuu noqdo cilmi oo naafac ah oo ummadda looga faa'iideeyo oo mataqaanaaye aan noqon cilmi meel la iska dhigo oo markii la barto inti mataqaanaa juhdi iyo waqti dheer lagu baxasho haddana meel la iska dhigo ayaan idinkula dardaarmaynaa inuu ahaado mid mufiid ah oo ummadda muslimiinta looga faa'iiday run ahaantii waxay ahayd macallimiintii muddadaa duruustaas soo bixinaysay kuwo si ilaahay dartiisa waxaa idinku baraaya runtii sida aad la socotiinba wax lacag ah ama wax private ah ama wax si gaar ah ma ahayn waxay ahayd cilmi free ah oo ninkii yaqaano laga yaaba markii hore inuu lacag kusoo bartay balse hadda uu ku bixinaya ilaahay dartiis oo uga rabo raalli ahaansho xagga alle subxaana wa tacaala sidaas daraaddeed marka waxaan idinkula dardaarmaynaa cilmigii la idin baray oo muddadaas macallimiintan usoo dhabar adeegtay juhdiga iyo dadaalka caqliga maskaxda dhaqaalaha wax kasta ku baxshay oo shaqadoodii gaarka uga soo tegay inaa idinkana sidaas si la mid ah ummadda uga faa'iidaysaan dadka aa waxbartiin aad dadku ugu shaqaysaan si bilaash ah fii sabiililah laidinku soo baray sidaas iyo si ka badan inaad dadku wax ugu qabatiin aan idinkula dardaarmaynaa intaas kadib dhakhtar islamarkaana ka mid ahaa macallimiintii bixinaysay dowladda ayaa wuxuu goobtii lagu soo gebagabeeyey munaasabadda ku abaalmarinaya qaar ka mid a howlwadeenna loo arkay inay natiijo wanaagsan keeneen waxaan u gudgalaynaa jawaa'istii run ahaantii ardada si guud ee dowladan hadda ka qalanjibisay runtii dhammaantood waxay ahaayeen wada faa'iisiin waa waa wada guulaysteen dhammaantood marka waxaan ka soo qaadanay saddex ardo keli ah aan ugu talagalnay inaan siino jawaa'is oo kokooban ayaan ugu talagalnay saddexdaas si guud laakiin waa wada guulaysteen balse annagaa markaasi u garanay saddex ka mid ah inaan jawaa'is siino ragga kalena markaasi aan si gaar ah aan ula kulanno insha allahu tacaala waxaan rabaa marka saddexda arday ee kaalimaha hore galay inaan meesha ka dhawaajino magacyadooda jawaa'istiina aan siino aan guddoonsiino intaas ka gadaalna aan hore usii wadno xafladeeni ama qorshihii aan isugu imaanay maanta insha allahu tacaala ardayga ugu horeeya ee kaalinta koowaad galay dowrada muddada afarta bil soo socotay waa sahal maxamed cali sahal maxamed cali waxaan leenahay soo istaag ee la wareeg jaa-isada jazaak allahu khayr baaraka allahu laka wbaaraka calayk ilaahay subxaana wa tacaala a barakeey ardaygaas kaalinta koowaad ayuu galay jaa-isadaas ayuuna ku guulaystay runtii jaa-isada way xiran tahay bakshad ayay ku jirtaa waxay tahay waa majhuul marka insha allahu taala asaa furan doona asaa ogaan doona insha allahu tacaala waa wax farxad gelin doona insha allahu taala saan rajaynayno ardayga labaad ee ku guulaystay kaalinta labaad waa cabdikariim maxamed ibraahim soo istaag la wareeg jaa-isada insha allahu tacaala waxaan sidoo kale rajaynaynaa asna inuu mataqaanaa wixiisa uu markaasi la wareegi doono waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu yahay ardayga labaad ee ku guulaystay dowladii soo socotay muddada afarta bil ah waxaan leenahay jazaak allahu khayr mabruuk baaraka allahu fiik ee ardayga saddexaad ee ku guulaystay waa cali cabdulaahi cali waxaan leenahay soo istaag ee la wareeg jaa-isadan jazaaka allahu khayr ilaahay subxana wa taala hakuu barakeeyo cilmigii iyo dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen dhammaantiin baaraka allahu fiik mabruuk jazaakum allahu khayra intaas kadib kelimado kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda dadkii ka hadlay waxaana ka mid ahaa nabadoonka beesha shangamaas nabadoon aadan waxaan wax ka dhihi doonaa saddex qodob oo ku saabsan isbitaalka iyo iyo awalan siduu u ahaa isbitaalkani ku yaala ee deegaankan kuyabrow annagu odayaashii deegaanka ayaan ka midnahay oo waa u soo joognay markii la dhisaayana siduu ahaa waa laga warqabaa marxaladihii soo marayna waa laga warqabaa macalimiintii ama dhakhaatiirtii siday ku ahaayeen waa laga warqabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala middaa iyada ummadda muslimiinta juhd ayay ku bixiyeen ilaahay waa naga soo bixiyey asagoo mustasawad sii maraayo meel fiican noo maraayo waa laga warqabaa in diyaaradaha cadowga oo maraykanka inay duqeeyeen oo dad uu ku shiiday meeshan isbitaalka dhinac gees inuu ka burburay waa laga warqabaa hadeertaanna waxba ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma dhimin hadeertaanna waxaan dul joognaa isbitaalkii oo dhammaystiran waxyaalihiisoo dhan dhudhamaystiran hadday tahay qeybta qaliinka waa haystaa dhakhaatiir fara badan oo hadeertaan duuro loo soo gebagabeeyey oo dhalinyaro u fara badan oo toban meelahaas gaaraysa uu haysta alxamdulilah ilaahi subxaana ayaa ku mahadsan qolalka meydka lagu dhaqo ama lijiif waa wuu heystaa si guud ahaan isbitaalkan wuu noo dhammaystiran yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas ayaa ku mahadsan hadeertanna waxaan dul joognaa arda oo dhakhaatiir fara badan oo juhdi lagu bixiyey oo la soo kiciyey ummadda muslimiinta inay wax u qabtaan loo soo kiciyey ayaan joognaa ikhtitaamkeydii marka arrintaasnina waxay ku timid juhdi rag uu bixiyey iyo jihaadkan aniga aan ku jirno ama aan ku dhex nool nahay wax walbow sidaasay ku yimaadaan haddii aan la jihaadi lahayn nimcadan anaga aan ku jirno ama cisigan anaga aan ku nool nahay si nadiifa anagoo aan wax u baranayno gaalo iyo khayrkeeda aan waxba aanan ka raadinayn kuma jiri lahayn waxaasoo dhan waxaa noo keenay jihaadkaasaa noo keenay awalan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu noo ziyaadayo nicmadan aan ku jirno jihaadkeenana ilaahay inuu noo barakeeyo intaas ayaan leenahay ardadii maanta meeshan waxyaalaha fara badan soo bandhigay cudurada guud kuwa faafa ha noqdo kuwa aan faafin ha noqdo shaybaarka ha noqdo ee daawooyinka sidii loo maamulo ha noqdo waxyaalahaas ayagana faraha badan soo bandhigayna waxaan leenahay insha allahu raxmaan mas-uuliyad baa idin saaran juhdiyaa laidinku bixiyey juhdigaasi laidinku bixiyey yaa la diicin waxbarashadana ha lasii siyaasada waxbarashada dhammaad ma laha bilow ayay leedahay bilowgii waa haysataan indhihiinana waa laidin furay sii siyaadsada idinkoo shaqada ummadda muslimiinta u haysaan waxbarashadiina ha lasii siyaasido ummadda muslimiinta hadda aad u shaqaynaysaana ilaahay subxaanahu watacaala ha loo dhimriyo ha la wanaajiyo dadki laidin keenaaya dad fiyow ma ah dad jiran uunbaa laydin keenaa mid qalanaa laydin keenaya mid xabad kusoo dhacdaa laydin keenaya mid si oo xanuun kaloo zaa'id qabaa laydin keenaya wax caafimaad qabaa dad looma keena dad ummaddaasoo dhan laydin keenaya waxaa la rabaa inaad u naxariisataan ajirna aad ka gurubsataan aad u dhimrisaana laydinka rabaa si wanaagsanna inaan ula tacaamishaan waayo hadda waxaan joognaa anige xilli oo bilaash wax laysku baraaya dadka hadda macalimiinta hadda wax idin soo barayo waxaa laga yaabaa inay rafaad iyo dhibaato iyo waxyaalo fara badan ay la mareen laakiin idinkaade lacagna la idinkama qaadinin waana isla joognaa subaxdii meesha marmar waa imaadaani isbitaalka sidaad idinka aad dadka u qaabilaysaanna si wanaagsan oo sharaf leh waay sidaad dadka aa u duraysaanna waa ka warqabnaa waxaasoo dhan bilaashaa laidinku bixiyey waalidiintii idin dhalayna insha allahu raxmaan u duceeya ummadda muslimiintana ha loo duceeyo gaaladana ha la habaaro ummadda muslimiinta jiran laydin keenana si wanaagsan iyo sharaf leh ha loo adeego intaasaan kusoo koobaya bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabadii injineer awgab oo ka mida dadkii munaasabadda lagu casuumay ayaa isna halkaas ka hadlay waxaan meeshaan aan ugu mahadinaynaa maktabkan caafimaadka maktabka sixada ee walaayada shabeellada hoose dowladan oo bisha afraad hijiriya soo bilaabatay ilaa bisha sideedaad hadda maanta la xiraayo sii oo socotay oo ku saabsanayd caafimaad waxyaalaha adduunka lagu kala hormaray waxyaalaha ka mid ah waa caafimaadka takhaatiirta waxaa loo dooni jiray wadamadan hadda ay ka dhaceen cudurada oon caadiga ahayn coronavirus ayaa loo dooni jiray yurwan caafimaad u tegayaa meel hiblaa caafimaad u tagayaa la dhihi jiray maantana imtixaanka haysto waa gadaala oo laaban doona waa ogtihiin alxamdulilah annaga maadaama dad muslimiin ahlul iimaan aan nahay cudurka asal waxa keena allah subxaana wa tacaala waxa kaa qaadkan allah subxana wa tacaala wixii kale caafimaad ahaan takhaatiirta waxa waaye ilaahay subxaana wuxuu ku ilhaamiy ay ku daaweynayaan aqoontaasi ilaahay uu siiyey fadli dheeraad waaye dadka dhanna ma wada haystaan takhaatiirta hadda takhaatiirtan afar bilood waxaa la soo baraayey inay ummadan u shaqeeyaan waxan u qabtaan waxyaalaha la soo baraayey haddaan dul joogso intay hadda nooga sheegaan ka maqlaynay ardadii wax la soo baray dictoorkii wax soo baray macallimiintii aan ka maqlaynay waxay ahan waxyaalo kulli muhiim ah oo ummadda ay u baahan yihiin hee haddaan ka bilaabi lahaa gargaarta degdega ama bruce cors wixii la dhihi jirtay batalyaandanna waa arin muhiim jiddan ah wax dagaal baa dhici kara dad baa isdagaali karo waa laisdadakri karaa waxa emergensa loo baahan yahay baabuuraa soo gadoomi karo waa dad baa maalgeli karo wax walbaa dhici karo baniaadan dale imtixaanka waxa waaye waa loo taagan yahay marka markuu sidaas waxay u dhacaan isbitaalka wixii lasoo dhoobo takhaatiir kala boobta daan la helayn culeyskeeda ay lehe- leedahay waxaa la baray ardaydan gargaarka degdega cudurada faafa cudurada waxaa jirta oo layska qaado sidoo loola tacaali ama loo daaweyn lahaa ayaa la baray daawooyinkii cudur hebil ayaa maanta magaalada ka jira dil yidhaahdo ama shuwumbiyuuta allah ka dhigo isla markii faleebooyinka la siin lahaa cunuga da'diisa qofku weyn qofkii looga cabsi qabo inuu ku dhaco baronkiito wixii dhanaa la baray marka haddii oo hadda gabdhihii ay kistoor xanuun yar dareemaan caasi a loo raadiyo xamar a loo diro a- ay ahaan jirtay hadda maya alxamdulilah takhaatiirteeda waa noo jooga takhtar waa nooga joogay takhaatiirna waa soo saartay oo hadda wixii isla markii ilaahay subxana wa taala u fudeeya meel ka saari karo waxaa meeshan aan la baray een- een ardaydan raajadaa la baray raaji waa muhiim jiddan raajo haddaysan lahayn ditoorka meel uu wax ka abbaara u waahaa raajadu waxay fududaynaysaa dakhtarka in meeshii cudurka ka jira ama dhibka ka jira ama dhaawaca ka jira ama jugta ka jirta inuu helo ama laftii booda si kale inuu helo ay fududaynaysaa takhaatiirta marka muhiim waa raaji- raajada la wada baray Een, sida loo daaweeyaa la baray een, emergency horaan u sheegay marka alxamdulilah intaas hadday noo barteen maanta ardaydeeda aan ee, macallimiinteeda ama takhaatiirteeda aan haysano meel weyn aan joognaa magaaladan aan ku noolnahay waa magaalo weyn gobolka intiisa kalas ugu tal- ugu talagalay dakhtarka inuu kala diro oo dhammaan tashaariyo meel badan loo wada diro oo ay kasoo wada shaqeeyaan ummadda looga adeego waa wax weyn waxaan leenahay takhatarka iyo macallimiintii oo hooshan soo agaasintay iyo walaayada guud ahaanba ilaahay subxaana wa tacaala bedelkiina fardows lacala idinka dhigo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku sii dhownahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna dhegaystayaal idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan nabadoon kufri diid oo si la yaab leh kaga hadlay cudurka coronavirus iyo arrimo la xiriira balse markan waxaad ku soo dhowaataan waraysi uu wariyiheen cabdulaahi yaasiin jaamac la yeeshay nabadoon goolis kaas oo uu nabadoonku ku falanqee doono shir dhowaan ay madaxda iigaad ku yeesheen baraha bulshada sababa la xiriira cabsi ay ka qabaan cudurka coronavirus wuxuuna isbarbardhig ku sameyn doonaa shirkaas iyo shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo ay dhowaan soo gabagabaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab niman ayaga kala shakisan niman ayaga hadda nafuhayso oo hadda kombyuutarada hadda waa ka hadalnay leeyihiin oo milaadaha ka dhex aragnay leeyihiin ayaga nafteeda ka cabsanayaan oo cudurkay sheegahan milaada dhexdiisa uga soo baxay ka cabsan waa dad hadda nafihayso marka jirkooda horta mid ictibaar la maaha mid wax ka soo baxaanna maaha milaad laga shiray iyo taleefon laysku dirana wax go-aana ama saxiixyaha kama soo baxaan Ee, marka waa niman iska hadlay oo hadda nin walbaaba qolkiisa ku dhex jiro uu xiran yahay naagtiisii asagaa kala karaatiilan marka ee, shirmaba ka suurad geli karaba mana ka dhici karaba maxaa ku keenaya kula tahay in ay eh, isu imaan waayaan nimanka cabsi baa nafta ka qaatay mid bini-aadanna waa haystaa mid rabaaniyo rabbiga godob ka galeenna way haysaa qofku waxyaabaha uu halleeyey uu filanayay hadday ku yimaadaan ee, wax allaala wixii qabtaaba cabsidii godobtay alla ka galeen cabsideeda haysa caawa haddii fayraskaas yaro taabto cudurka fayraska uu dili lahaa waxa ka hordilaya cabsi ay qabaan argagax iyo wadnagariir ayaa hordilaya waxaas inay u cabsanayaanna waxa kow ka ah ee, godobtay alla ka galeen waana og yihiin inay daalimiin yihiinna waa og yihiin godob allahna kaga muslimiintana godob ka galeenna waa og yihiin marka wixii inay lala meel adag ay tegi doonaanna way qirsan yihiin waa og yihiin waxaa la yidhi hadda kahor nimaa been ku dhaaran jiray kutub beenahuu mari jiray mar allaala markii wixii oo dhan kutubka cid kale asaga la ogumaan jirta xoolihii uu kutub ku qaatay ee, mar allaala markii malaariya qabato ama qandha qabato ee, waa argagaxaya oo indhahu cadaynaya ma- ee, markii dambe la yidhi war hebelow nasbax mihiide maxaasaan ugu gariire ugu dhiidaysaa markaasuu yidhi walla dharax yaala waa isoo karay waa hanin been ku dhaaran jiray kutubkii waa isoo karo ka wadaa walla dharax yaala waa isoo karo yidhi qandhada ay haysaa marka nimanku waa nimanay soo kartay waxaa soo karay dulmigii iyo fasaadkii iyo fisqigii iyo nijaaskii iyo islaam gumaadkii ayaa soo karay marka waxay isleeyihiin haddiiba majiro yara idinka soo agbaxdo waa taad u dhimo lahaydeen hadda lagama yaabo eh, eh, in ay macnaha meel kasta ay joogaan taleefankay xataa ku wada hadlaayeen ayaa hadda khatar ku jira waxay ka baqayaan low dhimasho inay ku timaado dhimasho ka gadaal wixii jirana way dareemayaan nimankaa wax kale uga baqayaan ninku moogtahay hadduu gaal yahay iyo hadduu murtad yahayba wax mawdka uga cabsi badan oo loo sheega adduunka ma jiraan ma garan si wacan marka waxay u cabsanayaan cudurka ama uu idin haleelaa adinka oo fasaadka intaan le-eg ku jira ama gobobta intaan le-eg ku jira ama muslimiinta iyo dadka kale oo caalamka dulum intaan leeg u geeyey ama malakamowdku idin yimaadaa ayaa ku jirta waana naflacaari geerika cabsi waa gee- mawdka cabsisho bes weeyaan wax kala ma hayaan mar hadday dareemayaan dhibaatadii ay geysteen iyo waxa ka dhalan kara in ay allah u tooba keenaan maxaa ka hortaagan waxyaabaha u diiday waxaa ka mid a eh, kuwan murtadiinta ah oo farmaajo u weyn yahay waxay og yihiin diinta wax ka yaqaanaan waxay og yihiin xulumkay ku jiraan waxay og yihiin khiyaamadii wax ka horeeya marka haddana isla maca daalika ma ma toobad keeni karaanoo umuudkooda waxaa laga hayaa iyo fiiladooda iyo maamulkooda gaalada waaweyna hore alla u diidaa haysta hadday saacaddan waa tooba keenna yidhaahana argagixisada safkeeda lagu dara haddayse taba keenina malakamiidkii cabsidiisa ahaya marka f- corona virus hortood ayay cabsi u dhima doonaan adigu dhowaan waxaad ka qayb gashay shirkii ay qabatay xarakada shabaab ulmujaahidiin ee ciwaankiisu ahaa shirka wadatashiga ee jihaadka bariga africa dee koronana markaa waa jiray adinku miyaadnan korona ka baqayn markaa maya maya maya maya maya annaga waa dadaalaynaa cudurka in laga dadaalo alla nugu laakiin eh, cudurka haddana in hogaan cudurkaa fog in hogaan lagu soo jeedaa sax maaha ta labaad ninka muslimka ahlu tawxiidka mawt kama cararo mawt kama cararo kamana cabsado Eh, maxaa yeelay naftiisa kuma deskareysna inuu ilaahay godob ka galay ilaahay markaan dulmikan waxaa weeye maalinay istikfaar weydiisanayaan wax ilaahay xiriir xumaan oo kala dhexeeya inaysan jirin ay aaminsan yihiin maca daalika marka m- muxuu- eh, malakumowdka waa makhluuq ayaguna ajal baa u qoran mana ka cabsanayaan oo la kulanka alla cabsi weyn kama muujinayaan dhimashadana inay saacadeeda dib dhexeedna og yihiin Eh, cudur muuqdo markaas faraha laisla gelaa hebel lagu hubaahona ma jiro saas daraaddeed iyo tawakulkooda ayaa keenay in shabka laysi saaro allana la tawakalo Eh, macnaha eh, asbaabahaas ayaa keenay in shabka laysi saaro la walaalowo hal goob lagu shiro oo habeen iyo maalmeelasa hal saxan wax lagu wada cuno taas ayaa keenaysa caqiidada islaamkaana keenaysa marka wax shakiya ma aydnaan qabin annaga caqiidadan waxaan aaminsanahay inana dadka islaamka aho tawxiidkoodu dhab yaho berax laayahay oon ilaahay fallaaga ku noqon inuu ku dhacayo maba aaminsaniba cudurkan cudur gaalada lagula daranayo ilaahayna ku imtixaamay muslimiintuna ay cibro u tahay ayaan u arkaya maba ka cabsanaya waaba ku farxayaaba ugu dambayntii shirkii aad ka qayb gashay ee la isugu yimid een, oo maaragtay looga hadlayay jihaadka barigan africa een, sawir haddaad naga siiso maxaad ku sawiri kartaa
wallaahi niyo ninku wuxuu hore u yaqiino sawiraa aniga wax maskaxdayda ka weyn oo shirkaasi ahaa midaan filaalayna ma ahayn mid inuu hadda dhici karo soomaaliya ka dhici kara na ilama ahayn laakiin waxaan ogaadayba fikirka ka haysta jihaadka mid yar aada u raqiisa inuu ahay laakiin aan hadda arkay in jihaadka awooddiisa iyo ballaarashadiisa iyo halkuu gaaray mid caadiya ma ahayn waxa ka soo qayb galay waad arkaysa ama se ama isfiirsatay ama dhegaysatay rag ka socda bariga africa oo dhan oo bariga africa oo dhan rag saraakiil oo ka socda iyo rag umuraha ka socda ayaa shir ka soo qayb gala anigana inay imaan karaan dadka noocaasi ama ka hadli karaan ama maba midaan tamaninayba ma ahe marka shirka sawirkiisa mid iga weyn waa maba bixin karaa aniga ma garatay ugu dambayn soomaalidan lagu soo duulay ee la kala qaybqaybshay ee la gumaadayo ee la isku dirayo ee kheyraadkoodii la boobayo maxaad leedahay Eh, waxaan usoo jeedinayaa dadkaas muslimiinta oo walaalahaya oo soomaaliyeed oo meel kasta lagu duleysanayo waxaan usoo jeedinayaa hal kalaan waxaan idin leeyahay waxaan leeyahay dadkaas walaalahaya war maanta waxaad haysatiin garab iyo cudud ilaahay idinku manaystay oo mujaahidiina oo cid idinka daba hadli kartaa aysan jirin adinkaa ka dhimana soo haleela haddaad soo haleeli waysaan maalin waxaad qayli doontaa qoraga laydinka qaaday dhagaxa laydinka qaaday xataa dhagaxa tuurtaan aad waysa xataa reer falastiin quraaradahay samaysanayana gaas ku shubaayana kuma shuba taqaanaan maalinta guryihiina iyo xaasaskiina la qaato guriga oo ilmuhu idiin joogaan katarabil dhinac laga geliyo maalintaasaad doonaysaan inaad dhagax tuurtaane waa idinka digaya ahaan leehay maanta qorayaad haysataan awood baad haysataan cidaad soo hoosgashaanaad haysataan dhulka ka kaca guryihiina iyo ilmihiina yuhuud ha siinina gaal ethoobiyan eber ha siinina kenyaati ha siinina dhulkiina difaacda iyo diinta haddaadaba diin u dagaalamayn oo argagixisanidaa ka cabsanaysaan dhulka yaa laydinka qaadano hab islaamaha iyo ilmaha guriga ka tarabiinaya laydinka gelino wallaahi aan ku dhaartay haddaad saa u fadhisaan etoobiyaanka socdaaho wallaahi adinku dhaartay ka tarabiin buu idinka geli hadda waxaad la socotaan in boosaaso maalin kasta lix boqol oo etoobiyaan u tagto oo lugaynaysa hargeysana sidoo kale shaqooyinkii dadka muslimiinta ay qaateen guryihii ay qaateen waxaan leehay in guriga ka tarabiin laydinka geliya ha sugine maanta hiil baa haysataan qorayna waa haysataan ilaahay tala saarta mujaahidiinta macooda noqda dalkana gu- guushina marka saacadda saacadda qoroga qaadaan ayay guushina imaanaysaa afrika iyo islaamka o dhan adduunkana adinkaa maamulaaye kulli ummadda ha ku maamuline cisiga ka soo qayb galaan leehay intaasaan kula talin lahaa
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaagunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay barnaamijka dhuuxa markana waxaad ku soo dhawaataan nabadoon kufridiid oo si la yaab loogu hadlay cudurka coronavirus wuxuuna kelimadiisan kooban ugu dardaarmay ummadda soomaaliyeed waxaan kale oo aad iyo aad u jeclaanayaa inaan kaga faa'iidaysto waxyaabo aan jeclaaday in culummadu ka hadasho oo maxaan ku idhaahdaa eh, mujaahidiintu ka hadlaan insha allah mujaahidiintu waana ka hadleen mid dheer bay uga hadleen si guudna waa uga hadleen eh, si kalena waa uga hadleen culummaduna waa ka hadashay runtii intaasba waa ka hadashay lakin waxaan isleeyahay intaa wax kasii dheeraaday u baahan tahay arrintaan runtii saasaan isleeyahay waxgaradka iyo culummada iyo mujaahidiinta iyo kulli in laga hadlo cod dheer arrintaa lagaga hadlaan aad u jeclaanaya aragtidayda maxaa dhacay cudurkan iminka dunida saameeyey ee fayraska ee corona la leeyahay anigu shakhsiyadayda caqligayga waxaan u arkaa masiibo ilaahay subxaana wa tacaala ha ilaahay caradiisii oo gaalada lagu shafeeyaan u arka uma arka anigu wax kale sababta waxa weeye waxa dhacayna iyo taagano adduunka hadda ka taaganna waynu ognahay oo wuu jeednaa Ee, sida hadda cudurkani systemka u socdanayana iyo sida uu qaabka uu u shaqaynayana waan u jeednaa marka waxa weeye markaad intaasba aragto waxaa waxaa cad oo muuqata aayaadka ilaahayna la dabaqoo la fiiriyo aad kitaabka iyo xadiista iyo aayadahana aad fiiriso ilaahay subxaana wa tacaala ciddii qooqda wuxuu u ballanqaaday cadaab ciddii qooqda oo ku kibirta oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa kibidhoo qooqda diinta islaamkay ku qoran tahay allah horena noogu sheegay dibna noogu sheegay dhibaato inay deris la tahay oo cadaab adduuniya mid aakhiraba la helayo oo ay dadkaasu helayaan marka waxaan arkaa cadaab ilaahay inay tahay oo ilaahay ku argoosanayo dadka qooqay oo kibray bayna ku socotaa baashu soo ma arkaysa marka waxaa inkastoo ay jirto haddeer meel badanoo arrimuhu isaga darsameen oo dadkii muslimiinta ah gaaladii ku dhex jiro oo wixii ay yidhaahdaan marka anugu kelmadda isii xanuujisaa waxay tahay nimankii waxay leeyihiin dacway gudanayaan ayagoo cadaab ku socdo oo ilaahay leynayo xasuuq ku socday haddana dadka muslimiinta dacwo ka gudanayaan maxay tahay dacwadu waxay leeyihiin gacmaha dhaqda ee afkana xidha meel la isugu tago gurigina ha ka soo bixina saasay leeyihiin mana aha si lagu badbaadayo maxaa dhacay hadd- haddii lagu badbaadayo dee ayagu may ku badbaadaan ayagu way la-anayaan wax- sida sida maxaan ku idhaahdaa bal la shafay oo kale u- u u la-anayaan sidaan yeelayna ba- muslimiinta ku leeyihiin marka waxa weeye haddee haddii lagu badbaadayo hadday rabto haba xumaatay haddii lagu badbaadayo bal in la raacaa hunguri ha galo laakiin haddaan ayagii ku badbaadayn in hadalkii la raaco bal siday ku jadowda yay sheegi kara cilmiyan iyo caqliyan yay sheegi kara cid ii sheegi kardhaa ma jiraan malaynaya marka waxaan ummadda muslimiinta ah ugu baaqayaa war ka harabaaqaan waa gaaladu hore noo dadka u hogaansatay muslimiinta ah war hogaankan gaalada ka hara oo waxa way ilaahay usoo noqda waxaa ku fakan karnaa waan isla wada ognaa qofkii alliya rasuul rumeeyey wuxuu ku fakan karaa inuu xaggiisa u cararo waddo kale oo loo carari karaa ma jiro farru ilallah weeye cid kale oo oo- oo ka badbaadi kardho ilaahay u carardhi mooye ma jirto waayahay ninkaan ilaahay shalay hore u beeniyey muxuu kuugu yeerayaa asagiiba cadaab haystaa waxa uu ku yeerayaana wax lagu badbaadaya ma aha adaana u jeeda inaan lagu badbaadayn adigu marka muslim oo allihi rasuul baad rumaysay sababtaad waxaan u raacaysaa maxay tahay ma sidiisoo kale indhihii iyo lagu daboolay sidii ilaahay u sheegay iyo sankii iyo afkii ha raacina ka har alla u noqdo rabbi xaggiisa u carara ha la toobad keeno ilaahayna ha la baryo ilaahu naga badbaadi ha la yidhaaho toobad keenka iyo istikfaartana ha la badiyo qof walibowna ilaahay wuxuu ku faray haddaadan aqoon hadda baro ilaahay wuxuu ku faray raac siduu kuu faray siduu ii caabud yidhinoo u caabud ilaahay baanu ka haysanaa ballanqaad adduun iyo aqraba in la badbaadayo haddii waddadaa la maro waxaan marka u soo noqonayaa dadka soomaaliyada khaaskaa jooga war waxaanaad dowladda iyo maamulada ka dhiganaysaan dadkii noloshiibay ku cidhiidhiyeen waanu maqlayno shan milyan baa xamar lasoo dhigay oo waxaan dowladda sheeganaya xamar lasoo dhigo waxaa la leeyahay macnaheedu waxa weeye dadka cadaadiya oo waxaad tidhaahdaan waa qabnaa noo dhaha sababto gaaladu waxay ka cararaysaa cudurkan waxay ku dadaalayaan dadka muslimiinta ahina inay iyaguna ay kula dhacdo ayagoo wax tiro badan ka duulaya marka waxaa la rabaa muslimiinay muslimiinta waxaa lagu yaqaan inay yihiin ummad soo jeeda waayo qofku waa ka garaad badan yahay waana ka caqli badan yahay waana ka xasuus badan yahay hadduu allayo rasuul rumeeyo meeshii caqliga dheeraadka laydinka rabay caqligii inay gaalada idiin noqoto oo shirkadihii iyo dadkii wax garanayay iyo maxaa meesha maalku hormuud teleefanadii baan dhegaysan weynay teleefanadii baan dirsan weynay war gacmaha dhaqo war annagu muslimiin baan nahay ilaahay subxaana wa tacaala ha shan jeeraannu maalintii isdaahiraa kun iyo afar boqol iyo afartan iyo kow sano ka hor baa iyaa ilaahayna faray oo naloo keenay ayadoo mataqaanaa risaale ah markaasaanu isdaahirinaa markaasaanu alla u sajoodnaa daahirkaasaan nahay maxaan iska dhaqnaa maanta annagu ma jidho waxaan iska dhaqayno ilaahay inuuna dilayana xaq weeye waana sugaynaa labada nololood tan dambiya tan horena khayr baanu ku dhex jirnaa aakhirana waa filanaynaa inaanu khayrkaa ku jirro war muslimiinaya waa sidaas xaajaduye bal sababta maanta marka idinku awalba jidadka laydinka xidhay oo laydan baabi'iyey haddana laydinku siyaasadeeyo cudurkii gaalada laynayay oo noloshiina lagu hor istaago intaa awal jidadkiina laydinka xidhay oo nolol mid dabad iyo daaqil laydiin diiday oo meel walba laydinka hor istaagay oo laydan baabi'iyey maanta haddana in laydan yidhaaho cudur baan idinka badbaadinaynaa guryaha ka soo bixina ha shaqaysanina waddadan ha marina in laydan yidhaaho idinkoo muslimiin sheeganaya oo salaad tukanayo oo ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey war arrintaas ma idinku habboon tahay ummad yahay waa maya anagoo si guud muslimiinta ula hadlaya waxaan ku bariiqday dadka soomaaliyeed oo hadda anaa soomaaliya jidhkaa iga xanuunaya si gaara ummadda soomaaliyeed ilaa hargeysa ilaa garoowe ilaa maxaanku dhaha muqdisho ilaa puntland wuxuu yidhi day ninbaa bal su-aashaa eeg adeerow ilaahay khayr ha ku siiye wuxuu yidhi dharkii huu dhayrtahaa baanu joojinay kismaayo dadkii huu dhayrka dadka danyartaha iska qaata waad ogtiin huu dhayrtaan joojinuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi oo hudhayrtii waad joojiseen haye oo hudhayrt waxaa la yidhi jeermiskaan saddex maalmood ka badan ma joogi karo hudhayrtuna intaasoo maalmood bay bad soo saaranta qorxino kusoo dhacaysaa laakiin wuxuu yidhi waxaa jira qaadkii iyo maxaanku idhaahdaa adduunkii kale ayaa wuxuu yidhi aan jeermiskiina ka tegayn maalin walbana qaadkii aad faraha kula jidhaan qaadka maad joojisaanuu yidhi qaadkiina waa la cunayaa hudhayrtiina waa joojinaad ayaad leedihiin see arrintaas macquul ku turi waryihii baa sidaa odhanaya eeg hadda mideeda kale hargeysa diyaaraddii qaadka soo dhigaysay way soo daldalaysaa way imaanaysaa ummadiina waxay u diideen inay meel aado oo dhoofto ama xagga u dhaqaaqdo ama xagga u dhaqaaqday u diideen marka adeerayaalow waa wax aad iyo aad looga xanuunsado marka waxaan dhihi lahaa ummad yahay soomaaliyeed oo muslimiinta ahi warbal horta idinku warbal horta idinku sida isku dhaamo bal toosa horta hurdadaan baaso aad ku jidhaan goormaad ka toosi doontaa bal goortaad ka toosi doontaa waa goorma marka waxaan leeyahay intaasaan jeclaysta adeer inaan inaan ummaddana u gudbiyo waxaan kaloo ku baaqayaa xarakada waxaan u gudbinayaa arrintaas inay si adag uga hadasho oo inta hadda ay ka hadashay xarakadu ama ama saldhigga alqaacida uu ka hadlay amiirkeennu in ka badan in laga hadlaan baraarujinayaa maxaa dhacay intaas waa laga hadlay laakiin waxaan leeyahay kuma filla dhawaaqa dhawaaqa dheer ummadda in lagula hadlo oo weliba culummada rabbaaniga ay ka hadlaan oo dadka laga reebo gaaladii intay iyadii le'anayso dadkiina le'anaya iyadii haddana dacwad gudanayso oo dadkii wax uga dhigayso oo annagii aan teleefanadii dhagaysan kari weyno meelaa istaagnaa la arag oo intaana leeyahay gacmaha dhaqda ma ogtahay marka waxa weeye aad baan arrintaas u baraarujinayaa adeer hadalkaygana intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas ayaan dhegaystayaal caawa kuu soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhegaysateen qodobo kala duwan qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda ayaa igala qayb galay kan mid la mida intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh